بسم الله الرحمن الرحيم القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين waxay qaacidadii afraad tahay oo ah qaacidadii kitaabkan ugu dambaysay in mushrikiinta xilligan joogaa shirkigoodu ka adag yahay shirkigii kuwii hore waxa uu sheekhu yidhi raximahullah alqaacidatu araabicatu qaacidada afraad waxa weeyi anna mushrikii zamaanina in zamankeennan ama xilligeennan mushrikiinta joogtaa agladu ay ka adag yihiin shirkaa xagga shirkiga min alawaliina kuwii hore yacni qaacidada afraad waxay tahay in mushrikiinta zamankan joogtaa ay ka shirki adag tahay kuwii hore shirkigoodii waa zamankii maxamed ibn cabdilwahaab calayhi raxmat ullah kuwa maanta joogana maxaad u malayn dee ka sii daran waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa ya'tii zamaanun ila waladii bacdahu sharun minhu xilli ma yimaado iyo zaman ilaa ka ka dambeeya unbaa ka sii shar badan markaa sheekhu waxa uu yidhi waa in mushrikiinta zamankeenani ay ka shirki adag yihiin kuwii hore lianna alawaliina maxaa yeelay kuwii hore shirki mushrikiintii hore yushrikuuna waxay ilaahay subxaanahu wa tacaala u shariik yeeli jireen oo ay cibaadadiisa iyo baryadiisa cid kale ay la wadaajin jireen ama ku lamaanayn jireen fi rakhaa xilliga ladnaanta wakhtigay barwaaqada iyo ladnaanta iyo deganaanshaha isaga jiraan amniga iyo caafimaadka iyo wanaagga markay iskaga jiraan markaasay ilaahay cid kale ku lamaanayn jireen cibaadadiisa iyo baryadiisa wa yukhlisuuna cibaadada way u barax tiri jireen alle iyo baryada fi shiddati xilliga adayga iyo kurbada iyo dhibka uu soo wajahana macnaha nimankii hore mushrikiintii hore marka ay dhibaato iyo kurbo adagi hesho ilaahay keligii bay beryi jireen markay laakiin ladnaanta iyo barwaaqada isaga jiraan ayaa asnaamta iyo aalihada kale ay beryi jireen wuxuu sheekhu yidhi wa mushrikuu zamaninaa xilligeennan mushrikiinta joogtaana shirkuhum shirkigoodu daa'imun joogto weeyi fi rakhaa'i ladnaanta iyo wa shiddati adaygaba marka ay ladnaanta iyo barwaaqada iyo deganaanshaha isaga jiraan iyo marka ay kurbada iyo shiddada ku jiraanba shirkigoodu waa joogto kuwan maanta zamankan jooga oo macnaha waxa weeyaan qofka aad tidhaahdo war ilaahay keligii bari waxaa laga yaabaa cibaadada iyo baryada ilaahay mar walba inuu cid kale ku lamaaneeyuu daba dhigo weliba waxaa laga yaabaa marka kurbada iyo dhibaatadu heshana markaasaabuu qabriga iyo xabaashiiyo aw hebel usii ordaya marka shiddada laakiin kuwaa hore kuwan waxay ku dhaameen markay naftu isugu timaadday is yidhaahdaan wallaahi kurbada idin haysa cid alla cid wax idiin qaban kartaa ma jirto markaa yaa allah bay odhan jireen laakiin haddana dee markay ilaahay badbaadiyey halkoodii ka miisi jireen ilaahay baa tilmaamaya waxa u yihi sheekhu wadaliilu qawluhu tacaala daliilkuna hadalkii alla yidhi weeyi faidaa rakibuu fi lfulki dacawu allaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrikuun waxau rabbi yidhi faidaa rakibuu fi lfulki marka ay doonyaha fuulaan ee ay mawjadaha iyo cawaasifta iyo dabaylaha baddu ay ku kacaan dabadeed naftooda ay u yaabaan ee cabsadaan dacawu llaha waa nimankii hore hadda mushrikiintii hore faidaa rakibuu fi lfulki marka ay doonyaha fuulaan ee inta mawjada iyo dabayla ay ku kacaan ay cabsadaan dacawu llaha ilaahay bay baryi jireen mukhlisiina xaal ay u baraxtirayaan lahu alla addiina daacada iyo ducada macnaha markay yaabaan ilaahay keligii bay baryi jireen falamaa najaahum marka ilaahay usoo badbaadiyey ila alberri berriga marka ilaahay usoo badbaadiye ee baddii intay kasoo nabadgalaanna aayar berrigii ay nabadgelyo ku yimaadaanna idaa hum waaba iyagoo isla markiiba yushrikuuna ilaahay cid kale ku lamaanaynaya idaa waxaa la yidhaha waa fujaa'iyo oo waxay tusinaysaa sida markiiba ay halkoodii uga miiseen hadda in yarba umay kaadin markiiba shirkigii bay ku laabteen marka ilaahay aayaddan wuxuu ku caddeeyey mushrikiintii hore xilligaas inay ahaayeen kuwo markay nafta u baqaan ee ay cawaasifta iyo mawjadaha baduhu ay ku kacaan inay odhan jireen moor halkan ilaahay mooye cid kale waxba kuma badbaadisa alla barya oy ilaahay keligii gacmaha hoos dhigan jireen laakiin ayaan darradu halkay kaga dhacday mar alla marka ay soo nabadgalaan ay berrigii yimaadaan ayaa ismay odhan jirin ilaahay dhibka idinka soo saaray cibaadadiinna iyo beryadiinnana isagaa xaq u leh mar haddaad baddii ku barideen berrigana ku barya ismay odhan jirine markaaba dee waa insaane haddana raadkooday dib u qaadi jireen oo halkoodii unbay ka miisi jireen idan haadihi alaaya waxay caddaynaysaa mushrikiintii hore shirkigoodu inuu ahaa fi rakhaa marka ay berriga yacni ku nabad qabaan ee ay deganaanshaha iyo ladnaanta isaga jiraan markaa shirkigooday walaaqan jireen laakiin marka naftu ku timaado ilaahay keligii bay beri jireen oo jiraan halkan ilaahay mooye cid kale inaanay ku nabadgelin karin laakiin dadka zamankan waxaa laga yaabaa baddu hadday ku kacdo inuu yidhaahdo awehebelow gacanta iisoo fidiyo i nabadgeli oo moodo halkaa inuu qabanayo oo wadaadku halkaa ku nabadgelinayo haddaba waa halkay ugu daran tahay ayaa laga yaabaa haddana ilaahay khayrkii inuu ku tacalluqo waxaa kaloo rabbi yidhi subxaanah waidaa masakum aduru fi lbaxri dalla man tadcuuna ila iyaah falama najaakum ila albari acradtum wa kana alinsaanu kafuura waxau rabbi yidhi waidaa masakum addur marka dhibaata idinku hesho fi lbaxr badda markay dhibi idinku hesho dalla man tadcuuna ilaa iyaah wax allo waxaad ilaahay hayrkii beryi jirteen aw hebeladii iyo balaayadii iyo waxaad soo xaadirin jirteen oo dhan qalbigiinna way ka tegayaanoo waad iloobaysaanoo waa waxaasoo dhanba way idinka qarsoomayaan oo waxaasoo dhanba idinku soo dhici maayaanoo quluubtiinna waa ka tegayaan ilaa ilaahay mooyaane keligii falamaa najaakum ma alla marka ilaahay idin badbaadiye ila alberri ee berriga uu idiin badbaadiyana acradtum waad jeedsanaysaan oo macnaha shirkiguunbaad dib ugu laabanaysaan wa kaana alinsaanu kafuura ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ahaaday subxaana allah waxaan u jeedaa wa kaana alinsaan wuxuu insaanku ahaaday wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday kafuuraa mid gaalnimo badan oo dafiraad badan yacni insaanku waa mid dafiraad badan oo nicmadii ilaahay imika siiyey ayuu isla markiiba dafiraya aayaddii kale waxaa yidhi waidaa khashiyahum mawjun kadulal dacawu allaha mukhlisiina lahu ddiin marka ay mawjadaha baddu sida hararka ay u hadheeyaan ay ku kacaan ee is yidhaahdaan alla ilahay maanta ma nabadgelaysaa dacawu allaha mukhlisiina lahu ddiin ilaahay keligii bay baryayaan iyagoo ducadiiyo baryada u baraxtiraya oon cid kale ku lamaanaynayn idan yacni sidaasay mushrikiintii hore ahaayeen laakiin kuwa zamankani marka ay shiddada iyo kurbadu hayso ayaabay ugu shirki badan yihiin markaasaabay xabaale iyo qubuurta iyo dadka dhintay iyo awhebellada markaasaabay ugu yeedhi ogyihiin marka dhibku haysto waxaad fahmaysaa markaa mushrikiintii hore shirkigoodu inuu waxa weeyaan ka maanta jira shirkiga zamankani uu ka adegyahay kii hore waayo ducada iyo baryadu waa xaqaa'iqda ilaahay la gaar yahay khasaa'ista ilaahay mooye cid kale aanay lahayn weeyaan baryada iyo aqbalaadda inuu ilaahay aqbalo ka dhibku hayo waa u fiirso suuratu namli ilaahay wuxuu yidhi allahu khayru ama yushrikuun aman khalaqa alsamaawaati waalarda waanzala lakum min alsamaai ma'a faanbatna bihi xadaa'iqa data bahja ma kana lakum an tunbituu shajaraha ailaahu maca allah bal hum qawmun yacdiluun aman jacala alarda qaraara wajacala khilaalaha anhaara wajacala laha rawaasiya wajacala bayna albaxrayni xaajiza ailaahu maca allah bal akharuhum laa yaclamuun أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون الشاهد أمن يجيب المضطر إذا دعاه إلهي سبحانه مركو صوت المامي وحوي أبو رسط عرك إيا دلك بيها أسمد كسودتي باتك أكسو صاري دلك وحسلي أو مد قرار الله ودل سقنا ذكر لغي webiyada uu ka dhex jeexay iyo buuraha uu ku dhidbay uu ku adkeeyey badaha waxa weeyaan teedka uu kala sameeyey waxyaabaha makhluuqaadka waaweyn ee awoodda ilaahay iyo waxdaaniyadiisa astaanta u ah ilaahay markuu ka soo warramay abuurkaa iyo makhluuqaadkaa waaweyn ee cidina aanay la wadaagin ayaa waxa uu raaciyo uu ku gebagabeeyey ijaabatu lmudar ka dhibaataysan ee kurbaysanna aqbalidiisa uu aqbalayo inuu isagu la gaar yahay imaamu shanqiiti fii adwaa'i albayaan mujalladka saddexaad safxada saddex boqol iyo labiyo labaatan markuu aayaddaa sharxayay wuxuu yidhi fataraahu jala wacala fi hadihi alaayaati alkariimaat jacala ijaabata almudari ida dacaahu wa kashfa asuu'i canhu min xaqihi alkhaalis aladi laa yushaarikuhu fiihi axad wuxuu yidhi imaamu shinqiiti waxaad aayaadkaa ku arkaysaa oo kaaga caddaanaysa in ilaahay ka dhigay ninka la dhibaato geliye kurbaysan ee dhibaataysan ninkaa dhibkaa kafaydidiisa iyo aqbalidda ducadiisa la aqbalaayo wuxuu ilaahay ka dhigay min xaqihi alkhaalis xaqiisa isaga u badhaxa tiran alladii laa yushaarikuhu fiihi axad kaasoo cidina aanay la wadaagin ayuu ka dhigay rabbi oo ilaahay waxa uu yidhi aman yujiibu lmudara ida dacaahu wayakshifu suu waa ayo ka dhibaataysan ee kurbaysan ka ducadiisa aqbala ee dhibaatada ka faydaa waa ayo a ilaahun maca allah ma ilaah kaloo la caabudo ma macbuud kale ayaa ilaahay weheliye oo ku lamaan kallaa wa alfa kallaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa waaxidun laa shariika lah sida cibaadadiisu isagu inuu xaq ugu leeyahay ayaa baryadiisa iyo ducaduna ay ka mid tahay cibaadaadka uu xaqa u leeyahay waxa uu sheekhu yidhi marka waxaa ilaahay ka dhigay aqbalidaa ka kurbaysan la aqbalayo ducadiisa iyo dhibka in laga faydo wuxuu ilaahay ka yeela xaq isaga u gaaroon cidinla wadaagin ka khalqihi asamaawaati waalard sida cirarka iyo dhulalkaba isagu u abuureen cid kale ula abuurin wa inzaalihi almaaa min alsamaai wa inbaatihi bihi shajar sida uu biyaha cirka uga soo dejiyey ee dhirta iyo geedaha ugu soo saaray een cidi ula wadaaginta ah wa jaclihi alarda qaraaran wa jaclihi khilaalaha anhaara sida ilaahay dhulka mid lagu xasilo uga yeelay dhexdeedana webiyada uuga jeexay een cidi ula wadaagin ficilkaa iyo arrinkaa wa jaclihi laha rawaasiya wa jaclihi bayna albaxrayni xaajiza sida ilaahay subxaanahu wa tacaala buuraha yacni uu ugu dhidbay dhulka ee uu badaha dhexdoodana teedka u kala dhex dhigay ila aakhiri ma dukir fi hadihi alaayaat waxa uu sheekhu markaa tilmaamay in ilaahay aayaddan ku caddeeyey sida abuurkaa aad arkaysaan ilaahay u gaar u leeyahin cidina ula abuurin sidaasoo kale inuu ducada iyo baryada iyo aqbalideeda iyo dhibaatada faydidda la faydayaana inay ilaahay la gaar tahay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la gaar yahay oo aanay cidinla wadaagin oo haddii cid kale taa la siiyo ay shirki dee noqonayso sida ay shirki u tahay dee haddaad abuurka cirka iyo dhulka iyo makhluuqaadka ah cid kala abuurtay haddaad tidhaahdo siday shirki u tahay ayaa cid kale in ducadii iyo baryadii iyo dhibaatada faydideedii la siiyaana ay shirki u tahay tawxiidkuna waxa weeyi inaad ictiqaado ka dhibaatada kaa faydi kara dheefsana ku siin kara inuu ilaahay yahay markaa isaga keligii aad barido oo aad ku dhaqanto waidaa sa'alta fas'al illaah waida istacanta fastacin billaah ilaahay aad barido ood isaga ka kaalmo dalabto ducaduna sidii aynu usuulu alaatahaba ku soo maray waxay shamlisanaysaa ama ay caam yeelaysaa ducaau lmas'ala wa ducaau lcibaada ducaau lmas'ala waxaa la yidhaha waa ducaau alab ay alabu lxaajaat waa baryadii ilaah waxaa isi waxaana iga badbaadi ducada noocaa waxaa la yidhaha maxay ducaau lmas'ala tacriifkeeduna waa ducaau alab ay alabu lxaajaat yacni dheef markaad doonayso ama dhib in lagaa badbaadiyo aad doonayso ilahay inaad weydiisato waa ducaau lmas'ala ducaau lcibaadana waa an tatacabada lilahi bilacmaali asaalixa طلبا لثوابه وخوفا من عقابه inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caabudood ugu dhowaato cibaadaadkiiyo acmaasha wanaagsan adoo abaalmarintiisa dalbaaya cadaabkiisana ka cabsanaya salaadii soomkii zakadii xajkii qur-aankii aad akhriyaysay acmaashii iyo cibaadaadkii aad samaynaysa oo dhan maxay soo hoosgelayaan ducaau lcibaada maxaana loo yidhi ducaau lcibaada waayo markaad tukanayso maxaad u tukanaysaa waxay xambaarsan tahay dalab iyo khawf inaad ilaahayna janno iyo raalli aansha kaga dalbayso cadaab iyo cuquubana aad kaga magan gelayso ood ka cabsanayso taasaa kuga xambaaraysa inaad ilaahay caabuddo ood amarkiisa qaadato nahyigiisana ka tagto marka ducadu yani qur-aanka in badan ku soo aroortay ducaau llah labadiiba way caam yeelaysa ducaau lmas'ala wa ducaau lcibaada labadabana ilaahay baa xaq u leh marka ducaau lcibaada iyadu waxa weeyaan ilaahay mooye cid kale looma sarfin karo haddii kale waa gaalnimo iyo shirki bay noqonaysa oo dee waa cibaadaadkii iyo soomkii iyo salaadii iyo acmaasha la midka ah laakiin ducaau lmas'ala oo la yidhaha ducada ducaau alab yani baryadii iyada dee tafsiil baa ku jira si aynu soo maray oo tafsiilku waa maxay yani maa yaqdiru calayhi alxayu alxaadir qofka nool ee goobjooga ah ee awoodda shaygaa u leh inaad ka dalabtaa maaha shirki iyadu ila waa nooc duca ka mid ah laakiin waxay shirki noqonaysaa ducadaasi wixii qofka nooluhu aanu awoodi karayn oo qudro iyo awood aan u lahayn inaad weydiisato maa laa yaqdiru calayhi ila allah ilaahay mooye cid kale waxaanay karin inaad qofka weydiisato ducadaasaa shirki ah ubadkii caafimaadkii cuudkii arsaaqadii waxyaabahaas laakiin dadku dhexdooda waxay karayaan biyay soo waraabi cunto isii waxa weeyaan lacagi daymi arrintaa iga caawi yacni waxyaabaha dadka dhexdooda ay karayaan inay isbaryaan oo isweydiisaan iyadu shirki ma ah marka iyada waataynu hore usoo marray yacni ducada ducaau lmas'ala oo bimacna dalab in labadaa loo kala qaadayo waxay addoommadu isweydiisan karaanay karaan iyo waxaanay karayn tafsiilkaasi inuu ku jiro sheekhu marka wuxuu tilmaamay farqi yacni ay ku kala duwan yihiin mushrikiinta zamankan iyo mushrikiintii hore oo ah inay kuwii hore wakhtiga barwaaqadana ay ilaahay waxa weeyaan u shariig yeeli jireen oo cid kale ku lamaanayn jireen laakiin marka waxa weeyi ay shiddada iyo kurbadu hesho inay ilaahay keligii bari jireen inay taa ku kala duwan yihiin waxaa jira furuuq kale oo ay ku kala duwan yihiin ama farqiyo kale oo u dhexeeya mushrikiinta zamankan iyo kuwii hore kow waxaa ka mid ah shirku lmutaakhiriin fi alrububiyati wاluluhiya liannahum yactaqiduuna ana liaalihatihim altasarufu fi lqowm yacni shirkiga mutaakhiriintan dambe zamankani wuxuu shamlistay inay ilaahay yani cid kale la wadaajiyeen rubuubiyadii iyo uluuhiyadiiba oo uluuhiyadii shirki bay kaga dhaceen oo dee acmaashoodii iyo cibaadaadkoodii ayay cid kale u sarfiyeen ama cid kale ilaahay ku lamaanayeen ducadii baryadii iyo acmaashii kale sidoo kale rubuubiyadiina mutaakhiriintu shirki bay kaga dhaceen oo waxay ictiqaadeen kuwa ay aqtaabta iyo awtaadooda u yaqaanaan ee ay yidhaahdaan adduunkay maamulaan waxay ictiqaadeen ana lahum atasarufa fi lkown inay kownkan iyagu u taliyaan oo muddo marka la joogaba aqtaabta iyo awliyadaasay ku leeyihiin ayaa halkaa khaaru xiraa ayay mu'tamarkooda ama shirsanadeedkooda ku qabsanayaan bal adduunka sida laga yeelayo marka macnaha waxay ictiqaadeenba in adduunka kuwa ay aqdaabta u yaqaanaan inay tala iyo tasaruf ku leeyihiin adduunkana ilaahay mooye cid kaloo u talisaa ma jirto alaa lahu alkhalqu waalamru ilaaha isagu makhluuqaadkaa abuuray isagaana u taliya cid la abuurtay may jirtaa cid kaloo yani taladeeda iyo amarkeeda la layina ma jirto sidaan abuurkeeda waxa weeyaan ilaahay mooye cid kale u lahayn abuurka makhluuqaas marka calaa kullin shirkigoodu rubuubiyadiina wuu galay kuwan mutaakhiriinta oo waa kuwa in adduunka cid kale ilaahay la maamulayso ay ictiqaadeen iyadoo tadbiiru lkown ilaahay inuu leeyahy yudabiru lamra min asamaa uluuhiyadana wuu galo dee ilaahay kayrkii waa kuwa caabudaya laakiin kuwii hore shirkigoodu wuxuu ahaa un fi luluuhiya uluuhiyada ayuunbuu galay ee waataynu soo maray rubuubiyada inay qirayeen soo maynaan soo marin walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalard layaquuluna allah markaa tasarufka iyo talada kownka ilaahay way u qirsanaayeen laakiin uluuhiyadii unbaa loogu taag waayey idan halkaana mushrikiinta zamankan ayaa kaga daran oo shirkigoodu ka adagaya kuwii hore waayo kuwan rubuubiyadii iyo uluuhiyadiiba uu galay kuwaa horena uluuhiyadunbuu ahay rubuubiyada ma gelin waxay kaloo ku kala duwan yihiin mushrikiinta zamankani yadcuuna afjara annaas kabni carabi alxuluuli waalxallaaj waalbadawi waalrifaaci wagayrihi mushrikiinta zamankani yacnii dadka qaar kuwii ugu fujuurka iyo fisqiga badnaaya ayayba caabudeen oy baryeen oo yidhaahdeen iyagaa wax tari kara oo dhib iyo dheefa gacanta ku haya sida ibnu carabigii nakirada ahaa waa ibnu carabi waa ka nakirada ah ka macrifadii waa caalim rabbaaniyuu ahaayo saaxibu axkaami alqur'aan kaa waxaa la yidhaha ibnu alcarabi almaaliki al baa la socota alcarabi almaaliki ibnu alcarabi almaaliki kaasi waa min culamaai ahli sunna laakiin kan inkaarta ku dhacday waa nakiraa la yidhahyo al ma leh ibnu carabi baa la yidhaha waa xuluuli buu ahaa xallaaj iyo badawi iyo rifaaci iyo kuwa la midka ah oo qaarkood ay sheegteen uluuhiye iyo rubuubiye inay iyagu wax walba gacanta ku hayaan qaarkood shirkiyaadkay ku dhawaaqeen waxaan afkaa la soo marin karayn kuwaasay qaarkood yidhaahdeen waxa weeyaan takaaliifyo dushooda ma saara oo waxay gaadheen martabo cibaadadaba laga dhaafo waayo kuwanaa horseeb ugu ahaa oo yidhi shareecadan iyo awaamirtan iyo nawaahidan caamadaa loogu talagalay laakiin khawaastu shaqo kuma leh iyaga lama amraba waxay dhaha annaku khawaas baanu nahoo amar iyo nahyi toona nama qabto marka xuduudiba ma xidho xaaraantiiyo xalaashuna waa isugu mid marka dad noocaas ayay ka dhigteen kuwo awood loo la baryo wakti kastana way jiraan kuwo noocaas mid waxaa laga yaabaa guddaafadaa galo aan masaajid ama fooda weligii dhigin ayaa laga yaabaa inay dadka qaarkood ku yidhahdaan miyaad og tahay wuu karaamaysan yahi waa weli halkuu weli ku noqon waa shaydaan hadda waxaa laga yaaba halkaa inuu maraya haddii la aqiimayo inuu fooda soo gelinay ila waa shaydaan shaydaan ku adeeganaya kaasuu ku odhanayaa ma ogid wuu amran yahi wuu kaadi yaanu ku daarin marka dee shaydaanka xaggiisuu ka amran yahi xagga ilaahay kama amranee waxii shaydaan baa ku socda waxa furuuqda kale udhaxaysa ka mid ah kuwa kuwa zamankani zaaduu maca shirkihim jaxda sifaati waalasmaa cumuuman waxay mushrikiintii hore dha yani baray dha- dheereeyeenba way dhaafeen oo sifaatkii iyo asmaadii ilaahay bay inkireenba ilan kuwii hore waxa weeyaan sifaatka waxbay sugayeen iyo asmaada kuwan dambe laakiin way inkireen waxyaabahay kaga daran yihiin waxaa ka mid ah kuwa dambe markay arrimaha ad adag ee dhaarta adag markay ku dhaaranayaan waxaa laga yaabaa sheekhiisa ama kuu ilaahay khayrkii baryayo ayuu kusoo halqabsanaya ilaahay ku dhaaran maayo haddaad wallahi tahay ama ilahay uu ku dhaarto waxaa laga yaabaa run iyo been inaanu dan ka lahayn laakiin aw hebelkiisa haddii lasoo qaado wuu naxaya ila waa saaxibu siro wuxuu isle waxbaa kugu dhici sheekhi wuu koogaya oo qabriga isagoo ku jira ayuu koogayay marka haddaad been ugu dhaarato waxbaa kugu dhacaya wuxuu aaminsan yahay inuu tasarruf iyo tala leeyahay marka kuwani waxa weeyaan dhaartooda adag kuway ilaahay kayrkii caabudayaan bay ku dhaartaan markay dhaarta adkaynayaan ta ilaahay way la fududahay laakiin mushrikiintii hore iyagoo mushrikiina haddana dhaarta markay adkaynayaan allay ku dhaaran jireen ilahay baa ka warrama oo yidhi waaqsamuu billahi jahda aymaanihim la yabcahu allahu man yamuut wa aqsamuu billah jahda aymaanihim ilaahay bay ugu dhaarteen intay taag lahayd dhaartoodu yacni waxba lama hadhine dhaar adagoo mu'akad ah ayay ugu dhaarteen laa yabcathu allahu man yamuut ilaahay inaanu sooba saarin cidda dhimata ayay weli iyo bilo ku mareen waa mushrikiin haddana dhaarta markay adkeynayeen allah bay ku dhaarteen waxaa kaloo rabbi uu yidhi waaqsamuu billahi jahda aymaanihim lain jaa'athum aayatu layu'minunna biha ilaahay waxay ugu dhaarteen jahda aymaanihim waa alaymaanu almughallada in alla intay taag lahaayeen awooddoodii waxay isugu geeyeen dhaar adag inay ku mareen hadday mucjizaad u yimaadaan nebiga nubuwadiisa astaan u ihi inay rumayn doonaan taa lafteedu waa talabu liqtiraax waa aayaadkii ay nebiga ku canaadayeen ay lahaayeen keenuun laakiin kuwo ku rumaynaya oo ay ka dhab tahay may ahayn calaa kulli xaal furuuqda noocaasa ayaa u dhaxaysa mushrikiinta zamankan dambe iyo mushrikiintii hore ay ku kala duwan yihiin waxa uu sheekhu yidhi markaas alqaacidatu alraabica qaacidadii afraad waxa weeye ana mushrikii zamaninaa in xilligeennan mushrikiinta joogtaa akladu ay ka adag tahay shirkan xagga shirkiga min alawaliin kuwii hore oo idinka arkay dee xataa abyaadda shirkiga ah ee bacdu suufiya ay qaadaan sida kuwa burdaha ku jira oo kale dee saaxibu lburda rasuul allahi ma liman aluudu bihi siwaaka aluudu cinda xuduudi alxaadith alcamami iyo abyaadii cayniyadoo kale alaa ya xabiib allahi anta ictimaaduna wa anta rajana cinda kulli murawicin yacni rasuulkii baa la baryaya rasuulkuna shaikhu lislaam siduu lahayn hore u tilmaanay wa rasuulun falaa yukadab wa cabdun laa yucbad wa rasuulu lama beeniyo haddaad risaaladiisa beeniso waad ku gaaloobi wa cabdun falaa yucbad waana addoon isagoo alla caabudo oo isaga lama caabudo haddaad caabuddona waad ku gaaloobi labadaba waayo waa bayna alifraadi waltafriid qaarna way ku gaboodfaleenoo xaqiisii way ka gaabiyeen oo risaaladiiba waa u diideen dee way ku gaaloobeen qaarna way ku talax tegeen oo addoonnimadii intay dhaafiyeen bay martabadii uluuhiyada gaadhsiiyeen dee way ku gaaloobeen xadka wasadkiina waxa weeye inaad rasuulka dhigto halkuu ilaahay dhigay cabdullaahi wa rasuuluh waayo rasuulku wuxuu yidhi aniga ha igu talax tegina kamaa atarat inasaara fii madxi ciisa bni maryam laa tutruunii ammaantayda ha ugu talax tegin oo ha ku xeel dheeraanina siday kiristanka iyo nasaaradu ciise ugu xeel dheeraadeen ilaa ay gaadhsiiyeen ibnullah waxaad tidhahdaan unbuu nebigu yidhi cabdullaahi wa rasuuluh addoonkii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay ummadda usoo diray isaga in la baryo ma ah waayo baryadu waa cibaado ilahay unbaa la baryaya waayo rasuulku in la baryaa hadday cibaado tahay ibnu cabaas markuu lahaa idaa sa'alta fas'al illaah miyuu aaya rasuulku idhaahdo waar idaa sa'alta fas'alnii anigay weydii muu idhaah waida stacanta fastacin bi anigay wax weydii muu idhaah ma odhan waayo rasuulku dadka ilaahay buu ku xidhayey addoommada kuma xidhay laakiin ahlu shirkigu dadka makhluuqay ku xidhaan ahlu tawxiidkuna ilaahay bay ku xidhaan ninkule ilaahay keligii bari oo ku tacalluq oo isaga yacni ku xidhnow muxuu kaa xumeeyey miyaanu ilaahay kugu fillayn waayo qofka had iyo jeer dadka ahlu shirkigana dhibaato adag bay ku jiraan waayo qofka muwaxidkii waa qof ilaahay keligii ku xidhan oo ictiqaadsan dhib iyo dheefba ilaahay gacantiisa inay ugu jirto marka xaalad degan buu ku jiraa laakiin ahlulishraak maka bad buu ka baqani maka buurtu ixtiraami maka bannaanka yaalla tobankan wadaadee midba uu mid buur yaalla iyo mid bannaan yaalla kuwii iska ilaalini yacni wuu dawaqsan yahay qofka shirkiga ku dhaca cabsi baanu ku nool yahay iyo werwer iyo qalaq laakiin qofka ilaahay keligii ku xidhani waa mutma'inulbaal waayo wuxuu garanayaa waa addoon ilaahayo waclam ana alummata low ijtamacad calaa an yanfacuuka bishay lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu allahu lak wain ijtamacuu calaa an yaduruuka bishay lam yaduruuka ila bishayin qad katabahu allahu calayk ruficat alaqlaamu wa jafat asuxuf yacni qalimaantii waa la kor yeelay xaashiyihii qadarka lagu qorayna waabay qallaleen macnaha wax walba faraha laga qaado waa dhammaaday maqaadiiru alkhalaa'iq qabla khalqi samaawaati waalardi bihamsiina alfa sana konton kunoo sannadood ka hor intaan cir iyo dhultoona la abuurin ayaa khalaa'iqdu waxay mudanayaan qof walba ilaahay sii qadaray oo sii qoray oo lasii qorsheeyey wax maanta la samaynayaan jirinba wax walba hor uu dhammaaday marka ummadoo dhamme hadday isugu tagaan inay wax kuu taraan oon ilaahay hore kuugu qorin waxba kuma tari karaan dhammaan hadday isugu yimaadaan inay wax ku yeelaan oon hore ilaahay kuugu qorinna waxba kuma yeeli karaan waayo wax walba horaa loo jaangooyey oo loo dhameeyey laakiin saaxibu shirki kanuu ka cabsanayaa kan kaluu ka baqanayaa wadnuhuu farta ku hayaa waataynu hore usoo tilmaanay dee waa miskiinkaa waxa weeyaan xeradii adhiga ahaa ee waxa weeyaan ku daalayay uu ku rafaadayey inta waranka lagu hortaaga la odhanayo neefka ka dhaqaaqaya soo saar haddii kale waxa weeyaan xaynta neef ka dareeri maayo waa la waayaya yacni maxaa hadduu awood leeyahay isagu muu wax ku qabsado miskiinkan ba ahanee yacni ku meeraysanaya dadka masaakiinta ah hadduu awood cirkiiyo dhulka uu ku kala hayo isagu muu naftiisa wax u taransado naftiisa iyo ubadkiisa iyo ooridiisa yacni waa qof dee miskiin oo caamiya markuu helay unbay isagana shaqo u noqotay inuu waranka dhulka ugu taagu yidhaha halkaas soo dhig laakiin wax alla wuxuu qaban karaa hadduu yidhaha imika imika wax samee tallaabo ma qaadi karo marka alqaacidatu araabicatu qaacidada afraad waxa weeye ana mushrikii zamaanina in zamankeenna mushrikiinta joogtaa aqladu ay ka adag tahay shirkan xagga shirkiga min alawaliin kuwii hore in kuwa maanta joogaa ay ka shirki adag yihiin kuwii hore liana alawaliina waayo kuwii hore yushrikuuna fi alrakhaa waxay ilaahay cid kale ku lamaanayn jireen marka ay ladnaanta iyo barwaaqada ku jiraan wa yukhlisuuna fi shidda marka adayg iyo kurbada ay ku jiraanna ilaahay bay baryada u badhax tiri jireen yani waxaa jira waxa weeyaan xadiid sheekhu اlalbani fi saxiixi sunani abi daawud fi saxiixi sunani nasaa-i qisadaas waxay ahayd cikrima ibni abi jahlin ayaa markii maka la furtay isagoo weli islaaminoo mushrik ah ayaa caqaran dabadeed waxa weeyaan doon ayaa ay fuuleen iyagoo ardul xabasha dhulkii xabashida kusii socda fajaa'athum riixun caasif dabayl adag ayaa markaa ku dhacday oo mawjadaa ku kacay faqaala alqawm bacduhum libacd dadkii baa waxa barhkooda barkii kale uu ku yidhi innahu laa yugni cankum ila an tadcuu allaha waxdah walle maanta waxba idiin tari maayaan ayay isku yidhahdeen dadkii cidi waxba idiin qaban mayso ilaa ilaahay oo keliya aada baridaan waa markii mawjadihii baddu ay ku kaceen cikrimana wuu la socdaa faqaala cikrima fii nafsi cikrima wuxuu naftiisii yidhi hoos isugu yidhi intuu isagu naftiisii hoos ula hadlay ayaa cikrima wuxuu yidhi wallahi in kaana laa yanfacu fi lbaxri hayruh fainahu laa yanfacu fi lbari hayruh cikrima wuxuu yidhi waa caqliga fayooye saliimkii siduu u fakerayo wallaahi mar haddaan badda aan kugu badbaadinayn ilaahay mooye cid kale berrigana isaga mooye cid kale kuguma badbaadin karto sidaasuu cikrima naftiisi ka yidhi markaasaa waxau yidhi allaahuma laka calaya cahdun lain akhrajtanii minhu laadhabanna falaadacana yadii fii yadi muxammadin falaajidanahu ra'uufa raxiima fakharajuu min albaxri farajaca ilaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam waaslama waxasuna islaamuh radia allahu canhu waardaah saxaabiga cikrima wuxuu yidhi ilaahayow waxa ballan iyo wacad aan ku maray oo ballan adigu leedahay qoortayda saaran oo aan oofinayo maanta halkaa haddaad nabadgelyo igaga saarto inaan nebi moxamed intaan dib ugu noqdo oon gacantayda gacantiisa saaro inaan islaamo oon islaamkaa iyo iimaankaa ayaan ballan ku galay inaan qaato dabadeed ilaahay waa nabadgeliyey sidii buu cikrima markaa rasuulka ugu tegey sidii buu ku islaamay sidii baa islaamkiisina ku hagaagay marka macnaha qisadu waxay tusinaysaa dee qofkii caqliga lahaa wakaas markii ay mawjadihii ku kaceen bay mushrikiintii waxay yidhaahdeen ilaahay mooye cid halkaa idinku badbaadin kartaa ma jirto waaba sababtii cikrima uu ku islaamay markaasuu cikrima yidhi wallaahi kaa badda igu badbaadinayaa berrigana isagunbaa igu badbaadin kara markaasuu islaamay laakiin iyagu caqli xumaantooda mar alla markay badda ka baxaan ay berriga nabadgelyo ku tagaan unbay halkoodii ka miisan jireen wa mushriku zamaanina zamankeennan ama xilligeennan aynu joogno mushrikiinta joogtaana shirkuhum shirkigoodu daa'imun joogto weeye fi alrakhaai washiddati yacni fi alrakhaa washidda wakhtiga barwaaqada iyo ladnaanta iyo wakhtiga kurbada iyo adayga labada wakhtiba shirkigoodu waa joogto wadaliilu daliilkuna qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyi faidaa rakibuu fi lfulki dacuu allaha mukhlisiina lahu ddiin waxaa lau yidhi subxaanah faidaa rakibuu fi lfulki marka ay doonyaha fuulaan ee ay badda mawjadaheega iyo cawaasifteeda iyo dabaylaheedu ku kacaan dacawu allah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay baryi jireen mukhlisiina xaal ay u barax tirayaan lahu alleh addiina ay aaca aacada iyo baryada iyagoo ilaahay u barax tiraya oon cid kale ku lamaanaynayn waxa uu rabbi yidhi falamaa najaahum ila albarri marka ilaahay barriga usoo badbaadiyo ay nabadgelyo bannaankii ku yimaadaanna idaahum waaba iyagoo isla markiiba idaadu waa fujaayay nidho macnaha xataa in yar u kaadin maayaan markiiba halkoodii bay ka misayaan idaahum waaba iyagiioo yushrikuuna ilaahay cid kale ku lamaanaynaya mar alla markay bannaankii badbaado ku yimaadaan ayay markiiba waxay dib ugu noqonayaan inay ilaahay hayrkii baryaan oo caqligooda is odhan maayaan kaad keligii badda ku baryayseen berrigana isaga keligii uun ku barya intaas garan maayaan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wa axkam الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على خير من قرأ القرآن وركع وسجد نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن أفرد العبادة لله ووحد أما بعد أركن ولا لي الوحي نقول ماضي أو نقصه قبقبوبي كتاب كيني لورنشري القواعد الأربعة أو إنه ماضي تاريخ مركي هيت afartii bishii saddexaad sanadka kun afar boqol labayo soddonka waaxad ah oo waafaqsan toddobada bisha labaad sanadka labada kun iyo koob iyo tobanka allah subxaana wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu ka abaalmariyo sheekhii kitaabka qoray sheekhii noo sharaxay sheekh axmedidna alla subxaana wa tacala inuu ka abaalmariyo inagana inaga yeela aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah wallahu subxaana wa tacaala aclam allahuma amitna cala alislaami wasunna اللهم أمتنا على الإسلام والسنة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته